fursad weyn ay noo tahay maanta inaan wakti u helno ummadda soomaaliyeed inaan la wadaagno aan aragtida aan ka qabno amniga dalka halka uu marhayo wax badan waxaa la isweydiiyaa social media dadkii lagu marhalaadiyey in la leeyahay amnigii waa wanaagsan yahay oo wanaagsan yahay xildhibaanadii waxbaa laga sheegaa amniga dalka gacantuu ka baxay kelmadii ugu horeysa weeye wax hadda ma ahna aan sheegayno aan faahfaahin badan ka bixinayno laakiin waxaan faahfaahin ka bixinaynaa in xildhibaanadii haddaan nahay annaga laftigee lafteeda hadda laisugu yimid oo aan anaga irdahnala ku dildilayo naagtooda lagu dilin xildhibaan shalay lagu dilay sidaad ogtihiin oo hadda uu i c u ku jiro haddaan faahfaahin u aadno magaaladan xamar ayaa ugu horeysa meesha ay tahay halbowlaha waa amniga in laga saxo amnigana la sugo magaalada xamar saddexdii ka hor xaafidda hiruuca nimankii nabaddiidka ah ayaa qabsaday subaxdii ay iskaga baxeen iskoo iskaga baxeen magaalada xamar maxkamadda garsoorka ka jirta waxay ku taallaa meesha la yidhaahdo awdheegle nimankaasaa dadka suuqa bakaaraha jooga dadka magaalada naga degan madaxtooyada qaar ka degan ay u xukun tagaan meesha amnigan gaareen xaqiijinaysaa oo dowladnimada waxaa laga aayay al-shabaaba dalka xukuma oo qofka asagoo xor ah ayuu maxkamad al-shabaab looga wacayo aaya xukuumadda federaalka ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xasan cali khayre halkaa markuu loogu yimid laba boqol iyo labaatan iyo saddex xildhibaan ayaanu ku ansixinay waxayna hadda jeedayno in uu yahay qof bishin ka leh dalka ayaan u arkaynay national balanna uga socday dalkan u keensan doonaan u arkaynay ra-iisul wasaaraha wuxuu ka dhamaayaayay handadaad iyo maamul goboleed in la handado in qofka wixii hore waa dhammaadeen waxbaa dhammaaday toddoba iyo labaatan sano kadib haldhigyo hore aan weeganana arag waxaa leedaha xasan sheekh markuu madaxweyne dalkan ka ahay hal oday oo aan ognahay ugaasa ayuu laga sano daba socday macnaheedu maaha xasan sheekh inuu awood ka waayo oo ku xakameeyo ee waxay ahayd dalkan wuxuu u baahan yahay consense ka talagelin dad meeshaa yimid ka talagelinta waxay arkeen maamul goboleedyadii enerjigaas lagu soo bixiyey hal ugaas laba sano loo daba socday iska dhaaf wax kale enerjigii la soo geliyey institutionkii ay abteeyaan bedelkii ay ahayd waxay ku mashquuleen xukuumadda waxay ku mashquulshay sidii loo jirisiibi lahaa maamul goboleed lasoo dhisay bedelkii institutionkaas la abtey lahaa waxay ku mashquuleen in facebook iyo twitter iyo dadka tuu sayra ay raadgeliyaan wasaaradii gaashaandhiga dalka waxay isku badashay facebook iyo twitter halka uu maraya amniga dalka hadda haddii ay saas marayso xukuumaddii qatarta dalka ku jirta ayna arkeen amniga gareen halaa ugu dambeysay ra-iisul wasaaraha intuu asoo hal hotee dad u tegey dhalinyaro iska soo mas ku soo arooriyay gudoomiyaasha degmada intuu soo arooriyay dadka biniaadanka waa inay xushooraa dadka alla hadlaysa waa dad waaweyn oo kuwa taagan inuu soo arooriyo gudoomiyaasha degmada inuu yidhaahdo maamul goboleedyada waktigii ay talada bixin jireen waa dhammaatay ma lasoo xuxuaya yayaate maxay baa la adeegsanaya ma federaalisimkiibaa ha isku bedelay military style oo in la soo joogo xukuumadda waxay isku bedeshay in ay hundayaad hadin maan dadka ay ku hayso hadda annaga xildhibaanadaa khatarta lafteeda ku soo tahay dalka inaad kaga tagno inaad sii joogi karno ayaa su-aal iska weydiinay amniga meesha uu gaarsiisan yahay waay fadlan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka waxaan ka codsanaynaa in uu isgarto dadka loo daray toddobaatan iyo loo daray labaatan iyo saddex uu kugu ansixiyey maanta way ku arkeen meesha aad rajeysay attitude national brand attitude malhi qofka waa in uu leeyahay dulqaad leadership qofka waa in uu ogolaadaa in la kitsarin karo ra-iisul wasaaraha waxaa nasiib daro ah haddii kelmad la sheego si impersonal qofka inuu tallaabo uga qaado xukuumadna ma ahan xukuumad dalna way gartaa qof hadlee xukuumad tallaabo ka qaadaysa fadlan ra-iisul wasaare dalkan iska cabsi xilkii aan kuu dhiibnay waa kasoo baxaysay waa naga cabsi ummadda soomaaliyeedna markhaatiya ka tahay aan fursad ka siinay annaga agu horeeya dad qof kasta oo kaa hor yimaadaan har istaagnay in dalkan u shaqeeyo darteed nasiib daro wax kama lihi bishina dalkan meel la amaasid roolabeedaa dhex gelisay